Get on the road and be with the fans.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha saddex iyo labaatanka bisha abriil sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oon maanta kusoo qaadan doono qaabkii ay soomaalidii hore u qaabili jireen bisha barakaysan ee ramadaan soomaalidu aad iyo aad ayay u soo dhoweyn jirtay bisha ramadaan oo waa bishii ilaahay baa loodhan jiray haddaan carar ku filaabo dhowaanshaha bisha barakaysan markay soo dhowaato bisha barakaysan waa la hadalhayn jiray waa la tababarsiisan jiray dadkao dhan baa ku talageli jiray waa loo diyaargaroobi jiray waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii qhasiidooyinka balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyadoo qalalaasaha ka taagan gobolka tigre ee etoobiya uu galay bishii lixaad ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay khamiistii ku baaqeen in gargaar bini'aadinimo loo helo gobolkaasi islamarkaana xaaladda dib loogu soo celiyey sidii caadiga ahayd bayaan ay si wada jira u soo saareen shan iyo tobanka dal ee xubnaha ka ah golaha ammaanka ay sidoo kale ku sharaxeen walaaca ay ka qabaan warbixinada la xiriira xadgudubyada dhinaca jinsiga iyo tacadiyada haweenka iyo gabdhaha yaryar ee kasoo baxaya gobolka tigre iyagoo ku baaqay in la sameeyo baaritaan iyo isla xisaabtan laakiin si toosa uma aysan cambaaraynin xubnaha golaha ammaanka ayaa sidoo kale ku celiyey taageerada xooggan ee ay u hayaan dadaalada dhexdhexaadinta ee gobolka oo ay wadaan ururka midowda afrika iyo igaad waxayna hoosta ka xariiqeen muhiimadda ay leedahay inay sii wadaan ka qayb qaadashadooda bayaanka golaha ammaanka ayaa ku soo aadaya iyadoo maamulka gobolka tigre ee ethoobiya uu sheegay in ugu yaraan afar dhibic shan milyan oo ka mid a ku dhowaad lixda milyan ee ruux ee ku nool gobolka tigre ay u baahan yihiin gargaar bini'aadinimo iyadoo qaramada midoobeyna ay ku baaqday hal dhibic shan bilyan oo gargaar ah in la gaarsiiyo shan iyo toban milyan oo ruux oo ku sugan gobolka tigre iyo guud ahaan dalka ethoobiya sida uu sheegay militariga israel gantaal ay soo rideen ciidamada siiriya ayaa ku qarxay xuduudda israa'il ee siiriya gaar ahaan xarun nukliyeerka oo israel leedahay oo dimyoni la yidhaahdo halkaas oo militarigu ay sheegeen in weerarkaasi uu ahaa mid gantaal oo dhinaca iyo israel lagu soo tuuray afhayeen u hadlay militariga israel ayaa waxa uu sheegay in gantaalka lasoo duuray oo magaciisu yahay s a f uu ahaa mid lagu soo tuuray diyaarad ay leeyihiin ciidamada israel oo ay soo galeen ciidamada dalka siiriya hase yeeshee uu gantaalkaasi soo gaaray xarunta nucleerka meel u dhow ilaa iyo laba boqol kilomitr u jirta xadka dalka siiriya gantaalkaas ayaan ku qarxin xarunta nucleerka ee dimona waxaase la sheegay inuu ku qarxay meel soddon kilomitr u jirta xaruntaasi sida afhayeenkuu sheegay habeen hore xarunta dimona deegaanada u dhowdhow waxaa ka dhawaaqay gambaleel xoogan oo dadka deegaanka looga digayay in gantaal deegaankaasi uu kusoo dhacay kaasoo ay sameeyeen ciidamada israel markuu weeraro noocan oo kale ay dhacaan arrintanna waxay imaanaysaa xilli xiisada ka dhexaysa israel iyo iiraan oo saaxiib dhowlal ah madaxweynaha dalka siiriya bashaar al asad ay aada usii kordhaysay iyadoo islamar ahaantaasina wadaxaajoodiyada nucleerka iiraan uu dib u bilowday arrintaas oo israel ay si weyn uga soo horjeeday
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington markanna kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ah laaba aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo uu marti inoogu yahay aqoon-yahan muuse xuseen diiriye barnaamijkeennan toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka waxaynu ku soo qaadan doonaa sida uu ahaa sooyaalkii dhaqanku ee soomaalidii hore iyo bisha rabadaan muuse ku soo dhowow barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aynu kaga hadli doonno soonka iyo sooyaalkii dhaqanka ee soomaalida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat soomaalidu aad iyo aad ayay u soo dhowan jirta bisha ramadaan oo waa bishii ilaahay baa la odhan jiray haddaan carar ku filaabo abbasamireen saddex xafido soonka salaada sekada abbasaleemaanow saddex waa lagu liibaanaa sekada badan salaanta badan salliga badan dhowaanshaha bisha barakaysan markay soo dhowaato bisha barakaysan waa la hadal helin jiray waa la tababarsiisan jiray dadkao dhan baa ku talageli jiray waa loo diyaargaroobi jiray bilowgeedii markay bilowdo dalka oo dhan baa farxad baa bilaabmi jirtay miyiiyo magaaloba raashinkaa la guran jiray timirtaa la guri jiray sharaabkaa la dhigi jiray aqal kasta waa la dhigi jiray raashinka oo waxaa la soo dhowan jiray bishii ilaahay waayahay waxaa ku igay dadkoo jeebkaas ku furaa waxaan la arki jirin baa dhici jira waa bishii barakadoo dadkaa nin kastaa saaxiibkii asxaabtii qaraabadii jeebka loo furaa lacag aan hore loo arag baa bishawadanka dhex socota bishaa rabadaan bilashada bisha rabadaan oo ay soomaalidu u taqaanay soon waxyaabaha ay caanka ku ahaayeen amase dhaqanka ku ahaayeen soo dhoweynta kasako maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa kow guri kasta waxaa la samayn jiray afur siyaadaha guri kasta oo ku yaala dalka soomaaliya waxaa la samayn jiray afur siyaadaha oo loogu talagalay dad islaama oo danyara ama asxaaba in la afuriyo koway taas ka ahayd waxaa kaloo jirtay in masaajidada la geeyo afur oo qof kasta aqalka ku talagalo in masaajidka dad afur loo geeyo oo dadkii tijaartaha iyo danyartii iyo miskiinkii gebi masaajidka lagu wada afuro taasina aad iyo aad bay u jirto way xooganayd waxaa kaloo jirtay khilaafaadka ma jiro bishaa rabadaan wax khilaafii ma jirin waxaa jira waa soon moral ma jirin hadal ma jirin laqoy ma jirin waxaa jira waa bishii ilaahay baa la soomi jiray waayahay waxaa kaloo jiray laakiin dadka waayeelku ictikaaf bay samayn jireen masaajiday tegi jireen way digri jireen bishaas waa la isxirayn jiray xadiis iyo maqaaxyaha bishaa rabadaan miyi iyo magaalaba waxaa ka bilaabmi jiray wacdi diiniya oo sheekh baa la fadhiisan jiray maqaaxyaha sheekhaasi lix saacadood wuxuu wadayaa xadiis markaasaa la dhegaysanayaa marka ay dadku yar caadishaanba haddana waxaa la saa jiray masaajidka salliga nebiga oo dadka lagu toosin jiray xagga baadiyaha haddaad eegto tiibaan baadiya u baxan oo rabadaan maqaax yar baa la shida sheekh baa loo yeedhay miy wax allo wixii baadiye beelaya waa la isku yimday dadkii oo dhammaa carruurta la soo kaxeeyey waa la dhegaysanayaa waxaa la dhegaysanaya xadiiskan sheekhu akhriyayo umaa la dhegaysanaya marka yala cajana waxaa la bilaabi jiray salligii nebiga oo lagu xoojin jiray
waxaad tilmaantay in ay culimmadu xadiisi jireen oo ay wacyigelin jireen dhinaca diintana ay ku guubaabin jireen iyo wanaagga iyo samafalka waxyaabahaasi ay dadka kala hadli jireen siday dadku u qaadan jireen ee ay ugu dhaqmi jireen marka ay axaadiista iyo qur-aanka tafsiirkiisa ay maqlaan laa ilaaha illaa si fiican si fiican si fiican dadka baadiyaha joogaay way ka maskax badan yihin dadka magaalada xaraf ma dhaafi jirin xaraf waxaa laga hadli jiray inuu yowmalqiyaama jiro waxaa laga hadli jiray inay cadaab jirto wax kasta oo baniaadanka dhib ku ah waa dadka waa loo sheegi jiray oo diinta ayaa si fiican loo sharci jiray cilmiga dhegaysiguna waa cilmiga saraaca akhrista markaa si xoogan bay dadka baadiyuhu oo subaxaasa ciyaalkii o dhan baa soodiin jiray xali maxaa dhegaysa inay cadaab jirto carruurtaa taxfidi jirtay marka salligaa nebiga la bilaabo ee durmaankii iyo sacabkii iyo sawdkii laysla helo ummadda halkaa degan oo dhan waxa dhex ay beri jirteen maxabo maayad baa dhex mari jirtay markaasay dumarku ku dhifan jireen mashxarad taasoo qalbi qoyan oo jacaylka nebiga ku dheehan tahay ayaa mashxarada jiray salligaa nebigana waxaa ka mid ahaa يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا نبي مرحبا مرحبا مرحبا نبي مرحبا مرحبا
intaa saliga nebiga iyo markay dhammeeyaan maxaa ku xigi jiray ee ay dhaqan u ahaa soomaalida wakhtiyadan bisha soon markaa saliga nabiga dhammaado shaah baa la cabi jiray biyaha la cabi jiray dadkaa la yar fasixi jiray shan daqiiqo birrif baa la odhan jiray shaalaya la cabi jiray markaas haddaa wacdigii dib loo bilaabi jiray jimcayaasha iyo ramadaanka jimcayaasha waan soo gaadhay anigu miskiid jaamaca oo culimmadu habeenka jimcaha ramadaanta lagu dukiyi jiray oo waxaa hormoodka ahaa labadii nina awada allah u naxariistay ugu codka fiicnaa xaaji manate iyo sheekh ismaan qaynle ayaa ku dhiban jiray markaas aqaadii caynadii wadikrullaahi aclaa wadikrullaahi aclaa wafi istaqdiimi lowlaa wadikrullaahi aclaa kasaa qadaa لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة محمد رسول الله مفتاح الجنة والله ربنا وضح نبينا والله ربنا وضح نبينا وجيلان شيخنا وتقوى لباسنا لا والله قلت له حبيبك ولا ولا شبير جري jimcayaasha maadaama ay sidaa u ogi jireen oo ay qasaa'id noocaasa qaadi jireen wakhtiyada ay kala tegi jireen ee nin walba uu gurigiisii hoyan jiray xillimay ahayd habeenkii markaa dee xagga marka marka tafsiirka u adeegsanayo suxuurtaa lagu beegi jiray suxuurtaa lagu beegi jiro marka suxuurtu dhammaato waxaan lagu daaboo de waa fasal oo yar iyo weyn waxaan xasuustaa anigu anigoo shan toban jira ayaa waan galay habeenka waan dhegaysanayay aabbaan weydiiyey aabbo aabbo maxaad ka xafiday wuxuu xabadiimo dhaafin buu xallan wuxuu sheekhu xadiis akhriyay xabadiimo dhaafin buu adoo arday baa tay maxaad qabatay buu daab aniga yar baa qabatay waan ku yidhi waxaa dadka baadiyaha ka imanaya oo dhan nin kastaa habeenkaa isagoo buuxa oo cajiradiisii buuxsaday buu ka oran jiray taariixdaa lagu siin jiray siyaabaha kale loo soo dhawan jiray maanta waxaa ka mid ahaa afurka xilliga afurka waxaa la qaadi jiray يا تواب تب علينا يا تواب اللهم إنك عفو كريم تحب عفا فاعف عنا يا الله أقول أستغفر الله أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات وقصد عدنا كل بنجسي عنا عنا عنا عبو عنا عفي ماضي عصر ويه
idaacadaha saari jiray soomaalida cuna oo caba wakhtiga ay gaadho afurka bisha soonsoma dee waxaa ka mid ahaa idaacadii raadiyo muqdisho tii raadiyo hargeysa tii raadiyo moscow iyo tabiibso way soo qaadi way saari jireen salaada taraawiixda siyaabaha ay u ilaalin jireen maxaa ka mid ahaa miyi iyo magaalaba markaad adugu si guud uga hadasho okay mar alla marka salaada cishaaye lagu dhifto ayaa la dareerayaa gebi xitaa iimka haddaad eegto iyo markaa horeba tukaanada waa la xidhaya maqaxya waa la xidhaya dadka oo dhan waxaa lagu yacaya masaajidka masaajidka ayaa masaasoo loo soo buuxinayo xitaa baadiyaha laftooda meesha lagu xadisayo salaada lagu tukan jiray waa la iman jiray markaasaa dee la baabi jiray taraawaxdii markaasaa waxyaabaha taraawaxda lagu qaadi jiray ashcaarta waxaa ka mid ahaa سبحان الله وبحمده سبحان الله علي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله علي العظيم عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين اللهم إنك عفو كريم تحب عفا فاعف عنا يا الله marka tasbiixda iyo taxmiidda iyo istikfaartaas la akhri jiray somaa waqtiyada salaada taraawiix dhexdeeda lagu guda jiro haa dee tasbiixda tasbiixdaas la xoogin jiro marka waa lagu nasin jiray nasasheed nasiibo marka dhowr afar qodob iskudaba waxaa la qaadi jiray takbiirtaas oo aad iyo aad qiimooyi lahayd oo dee waa qabana qiyaamuleyl waxaa loogu magac dareeba qiyaamuleyl salaatuliga lagu talaga waa iyadana bisha soon inta badan soomaalidu waxay dhaqan iyo caado u lahaan jirtay in meelaha ay ku cibaadaysanayaan ay sameeyaan in ay ku sameeyaan dayactir iyo qurxin waayadaa hore maxaad se adigu ku xasuusataa sida loo qurxin jiray loona dayac tiri jiray goobaha cibaadada ay ku cibaadaystaan dadka muslimiinta ee soomaaliyeed muhiimaddu waa halkii uun imka dhaqaalii baa kordhay marka ugu horaysagow masaajid kasta oo lagu cibaadaysto waa la qurxin jiray waa la rajeyn jiray nabad baa la marin jiray dhowrka casho waa la xidhin jiray gooshaa la bedeli jiray macaa gooshaa la bedeli jiray xitaa guryaha shacbiga guri kasta waa la bedeli jiray gooshii baa la bedeli jiray xitaa weelka wax lagu cunayaa furka ayaa sida la bedeli jiray taasna waxay kuu muujinaysaa sida loogu talagalay bisha rabadaan in masaajidadii ilaah lagu cabudayay aqaladii guryihii loo qurxinayo xitaa xafiislada soomaalida qurxisaa taana saa waa loo qurxin jiray ganacsiga xoogan ee bishaa bilaami jiray maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa bishani way barakaysnayd qof kasta oo bilaadana oo suuqa soo gala kii timirna dhigta buumibeed waa liibsin jiray kii sharaabigta waa liibsin jiray dad qof kasta oo rabadaanka cunto sameeya xaamid sixmad markaaba waa buubi jiray waa liibsin jiray waa habeen waa bishii kale macaashka waxaan adha soctay arsaaq ilaahay leeyahay waa bishii ilaahayd lacag aan la ogeyn oo ninka olibaa bishaa farato oo meelkasta aanad gelinayn qof kastana way soo gelaysay taasina way jirtay waxaa kaloo jirtay iyaduna beeraha soomaalida beeraha maxaa laga qaban jiray beeraha soomaalidu waxay bay eegan jireen bisha rabadaan oo waxaa lagu soo aadin jiray khudaarta xaggii tamaadka xawaashkii kow qolo kale xabxabka iyo bartiikha oo bisha rabadaan ninka ku beega bartiikh ama xabxab ama xawaash macaashka weyn buu ku dhigan jireen taasina qayb weyn bay heli jireen way sugi jireenba kuwaasina dadka oo xasilaa dadka bishaa rabadaan waa la wada faraxsan yahay waa la sambalyaynayaa waa la sacfinayaa dadka oo dhan waxas khilaafaya waxas dhammaan dadka o dhan bil barakaysan bay ahayd waxaa kaloo jira dadka oo qalbiga iska cafiya waa is cafin jiray cafisjiid waa jannadiid abacarfaado saddex cadiimkoodiiso caf caafimaad cag barakale dadka oo dhan bas iya iscafin jiray oo cafiska wuxuu ka mid yahay ninka dadka cafiyaa jannaa wadan lagu gala cafiska cafiskaasi la iscafin jiray ee ummadda soomaaliyeed iyo ummadda muslimiintuma ay iscafin jireen siday isku cafin jireen ma wixii khilaafaya hore ee dhex maray bay iska cafin jireen ma wixii dhibay isku geysteen bay iska cafin jireen cafiskaasi nooc muha cafiskaasi wuxuu ahaa in xadiis nebi baa jira oo tilmaamaya asxaabtii uu nebigu ku yidhi ninkaas soo socday waa ahlu janna asxaabtii baa raacday ninkii aqalkiisii baa habeenka loo raacay waa lebelow xalay salaatuleyl maad tukan qur-aanna maad akhriyin wardiina maad wadin bal waxaad janno ku gasha noo sheeg dee wuxuu yidhi anigu markaan habeenkii seexanayo islaamka o dhan baan cafiyaa buuri dadka oo dhan qof kastoo waxna dhex mareen dhan baan cafiyaa buuri saasuu janno ku galay marka cafisjiid waa jannadiid khilaafaad kasta iyo laba kastoo saacadoo soo dhaafay dhammaan waa iscafiyaa oo waxay ogyihiin in cafiska janna lagu galayo siday uga qayb qaadan jireen dadkaasi qurbajooggii rabadaanka iyo soonta bisha soon siday uga qayb qaadan jireen dadkooga uga farxin jireen waqtiyadaha hore labada goorba labada goorba si ilaahay og yahay ayay uga qayb qaadan jireen oo waxaa la arki jiray dee rabadaanka markuu yimaadaba dadka qurbaha joogo dhan nin kasta qaraabada wuu soo diri jiray ilaahay baa ugu mahadnaqi jiray dadkaa ugu mahadnaqi jiray ninka ummadda ka farxiya ilahay uu ka farxiyey markaa nin kastaa wuxuu lahaa rabadaankii reerkii caagu dir
intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay sidii soomaalidu dhaqan ahaan ay u weynayn jirtay soonka bisha soon waxaana marti inoogu ahaa aqoon-yahan muuse xuseen deeriye oo ka mid ah aqoon-yahanada dhinaca dhaqanka wax ka qoray waxaa barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaysayaa sidaas iyo soon wanaagsan
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad dhegaysanaysaan markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur bukhaari
kooxaha real madrid barcelona iyo yuventus oo keliya ayaa hadda ku haray tartanka loogu magac daray european super league kaas oo ay axaddi lasoo dhaafay ku dhawaaqeen laba iyo toban kooxood oo ah kooxaha ugu tunka weyn qaaradda yurub tartankaas oo micnihiisu ahaa inuu ka madax bannaanaado xiriirada kubadda cagta ee dalalka yurub kan ay ku midaysan yihiin yurub oo idil ah yueva iyo kan adduunka ee fifa ayaa waxaa si weyn uga hor yimid xiriiradaasi aanu soo sheegnay kuwaas oo uga hanjabay kooxaha xubnaha ka ah in ay la kulmi doonaan cawaaqib weyn sida in laga ganaaxi doono koobka champions leaga kan yurub tartanada horyaalada ay ka kala ciyaaraan ee ingiriiska spain iyo talyaaniga sidoo kale fifa ayaa uga hanjabtay in aysan ciyaartooyda kooxahaasi u dheela aysan ka ciyaari doonin koobka adduunka laba iyo tobanka kooxood ee xubnaha ka ahaa tartankaasi loogu magacdaray european super league ayaa kala ahaa arsenal manchester united chelsea liverpool manchester city tottenham oo dhammaantood ingiriis ah ac milan yuventus iyo inter milan oo talyaani ah iyo atletic madrid barcelona iyo real madrid oo ka socday dalkaasi spain waa tahay ciyaarihii shalay galab iyo xalay dhacay haddii aan fiirino dhinaca spain kooxda atletic madrid ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka spain ee la liga kadib markii ay laba gool iyo eber uga badisay kooxda weska labada gool atletic madrid waxaa u kala dhaliyey angel korea iyo yanik rasco barcelona ayaa iyana kaalinta saddexaad dib ugu soo laabatay markii ay shan gool iyo laba ku dharbaaxday kooxda khitef laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey leonel messi halka goolasha kalena ay kala keeneen anton graceman ronald aruha iyo ciyaaryahan sofian shagla oo isagu kooxdiisa ka dhaliyey gool waa kooxda khitef ciyaaraha kale ee horyaalka spain ee xalay dhacay real socida laba gool iyo gool ayay kaga badisay celta vigo qaranaadana afar iyo hal ayay ku qabatay kooxda aybar sariicada talyaaniga laba kulan ayaa la ciyaaray kooxaha rome iyo atlanta hal iyo hal ayay ku kala baxeen napoli shan gool iyo labo ayay kaga farxalatay kooxda lazio mid ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahan daris martines kaas oo hadda goolasha uu u dhaliyey napoli ay noqdeen boqol iyo laba gool waxaana sidaas uu ku noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan kooxda napoli taariikhda kooxdaasi goolasha kalena laba ka mid ah waxaa dhaliyey kabtanka kooxda lorenzo insigne halka labada kalena ay kala dhaliyeen mateo politano iyo victor osiman sariicada talyaaniga internationale milano ayay u muuqataa in ay ku guuleysan doonto xilli ciyaareedkan taasi ayaa soo afjari doonta haddii ay dhabowdo guulihii isdabajooga ahaa ee ay sagaalkii sano ee lasoo dhaafay horyaalka ka keenaysay yuventus oo iyadu aanan marnaba laga dhexgelin guusha ama hanashada horyaalka waxaa ku soo xigta kooxda milan oo leh lix iyo lixdan dhibcood waxaa milan hal dhibic oo keliya ay u jirtaa kooxda kaalinta saddexaad ku jirtay atalanta oo leh shan iyo lixdan dhibcood waxaa dhibcahaasi la mid ah oo la siman atalanta yuventus oo iyaduna leh shan iyo lixdan dhibcood yuva afaraad ayay ku jirtaa napoli oo ku jirta booska shanaadna waxa ay leedahay saddex iyo lixdan dhibcood ugu dambeyntiina horyaalka ingiriiska hal ciyaar ayaa dhacday shalay waxaana ay dhex martay lester iyo westbrom saddex iyo eber waxay guusha ku raacday kooxda lester waxaana goolasha u kala dhaliyey jemi vardi johnny evans iyo kaleji ihanako dhegeystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan intaa haynoo joogto
markana ku soo dhowaada qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan yaa nuur alcayni ayaa khayr alkule yaa baaba alfaatxi yaa rasuulallah نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله allah bannaan bixi adduunka bashiir nuur soo baxay bilmu'nuuday aheedahe yaa rasuulallah yaa nuur alcayni ayaa khayr alkulle yaa baab alfaatix allah axmed nebi muxammed ya shaafica alqiyaama nuurey salaam calayka yaa rasuulallah yaa nuur alcayni
هلا تراه كالآلي أضعب درون كمالي استهتدي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب القافي هلا جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا إمام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سما عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله حبيب لا شبيه ضحى وهو فقيه كما بدا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله ختام الأنبياء وسراج الأولياء وقد سما عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله دلائل العباد غدا يوم المعاد يا ملجئي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الرحمننا عليه وقد أثنى لديه صلى به عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا زيادة العليل يرث عمره طويل صبا يبكي عليك يا رسول الله نبيك يا نور العين محمد يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
هلا قد يا تراها عبيدا عن دنياها سديد وأقبل عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله هلا كذلك يدوم وبابك يقوم ويسوهل عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح الله نبي الهاشمي حبيب الأبضحي سلام الله عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله نبي الهاشمي حبيب الأبضحي سلام الله عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله هو نبي الهادي محمد الإرشادي مطيتي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله يا رافع سمائي يا سامع دعائي أجب لنا عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله واغفر للحاضرين وكل الغائبين وعاشقين عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله الله هو النبي الهادي محمد الإرشادي مبيتي عليك يا رسول الله يا نور العين يا خير الكل يا باب الفاتح يا رسول الله alla xabiibullaahi waaye ninkii xuskiisa haayo xariir jannaa silaayaa yaa rasuulallah yaa nuur alcayni yaa khayr alkulli yaa baabalfaa